Dhalinyarada ku nool magaalada Bandiradley ee galbeedka gobolka Mudug ee bartamaha dalka ayaa taageeray qorshaha deegaannada nabad u raadinta colaadda ka jirtay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug, taasoo u dhaxaysay beelo walaalo ah oo ku kala aftiirsada maamulada Puntland iyo Galmudug. Qaar ka mid ah dhalinyarada warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay tahay in laga shaqeeyo nabadda, wadajirka bulshada walaalaha ah.
sidoo kale kulankan wuxuu daaran yahay taageerid aan ku taageerayno nabadda gobolka mudug colaadaha gobolka mudug ka jiro in ma aragtay ilaahay nabad noogu bedelo nabadda hadda gaalkacya taallo ay isugu yimaadeen odayaasha beelaha hawi- ee hab- hawiye iyo odayaasha beelaha daaroodba oo sacad iyo annaga leelkase ah waxaan leenahay nabaddaasi ilaahay ha ka dhiga mid waarto ilaahay colaadda ha naga damiyo waxaan taageeraynaa kulankaas quruxda badan ee gobolka mudug ee u fadhiyaan odayaashu in ma aragtay ay kasoo miro dhalo oo runtii ay kasoo baxaan ma aragtay nabad waarto sidoo kaleeto kulankeenan galabta wuxuu daaran yahay inaan xoojino ee, nabadda galbeedka gobolka mudug oo runtii ay ku howlan yihiin ee, odayaasha dhaqanka ee, labada beelood ee sacad iyo leelkase waxaan rajaynaynaa kulankaas inuu noqdo kulan milo dhala oo runtii ee, soo afjara colaadaas dabada dheeraatay ee ka jirta galbeedka gobolka mudug waxaan rabaa marka inaan dhammaan bulshada iyo waxgaradka iyo odayaashaba in aan xoojinno kulamo isxigay ee ka socda gobolkan mudug kaas oo looga wada xaajoonayay nabadda gobolka khaasatan een, meel annaga aad noogu dhow deegaankeenna aad ugu dhow een, kulamo ka socday in looga wada xaajoodo Een, waxaan leeyahay een, wiil een, dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta Een, waxaan leeyahay insha allahu een, waxgaradkeenna iyo odayaasheenna in yacni ay ku baaqaan nabad waarta oo gobolkaanna ay ka taliyaan insha allah mustaqbalkiisa intaa kadib waxaan rabaa inaan ugu baaqa dhallinyarada meel kastoo ay joogaan inay ka shaqeeyaan nabadda sababtoo ah nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan markii nabad la haysto baa waxbarasho fiican iyo caafimaad fiican iyo horumar iyo magaalo horumaran oo dhisan iyo meel kasta oo nabad lagu caaweeyo oo lagu socdo markaasaa la heli karaa marka dhallinyaradana inay arrintaa u istaagaan bandiiradii waxay tiirdhexaad u ahayd shirarkii nabadeynta gobolka mudug labadii kun iyo labaatanki halkan waxay ku martigelisay dad dhowr boqol oo qof ka kooban oo beelo kala duwan weliba beelaha ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug